waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da iyo qayb lixaad oo taxanihii gabay xayirka ka mid ah dhegaystayaal inta aan u warhayo maansadii ugu dambaysay ee la gabay xayiree waxay ahayd heestii dalweynaha soomaaliyeed sida weyn ugu shaacday ee uu tegayey allaha u naxariistee hal abuurkii reer jigjiga ee maxamuud tukaale la odhan jiray asal ahaanse reer jigjiga ha ahaadee wuxuu ka mid ahaa soomaalida geeska afrika ku kala baahsan kuniyo sagaal boqol iyo lixdankii wixii ka dambeeyeyna door bidi jirtay inay ku noolaato xamar iyo jamhuuriyaddii cusbayd ee soomaaliya saxansaxadii gobonnimadu dhallinyaradii galbeedka ee ay beer qaaday goor horena gobolladii xoroobay soo tarmadiyey ayuu maxamuud ku jiray markiibana wuxuu ku biiray ciidamadii muddada doorka ah dadweynaha dhexdiisa maamuuska dheeriga ah ku lahaa ee xoogga dalka loo yiqiin sida hal abuuradii kale ee ciidankaas ka tirsanaa wuxuu ka mid noqday kooxdii fanka ee xoogga dalka barnaamijka toddobaadlaha ahna raadiyo muqdisho iyo raadiyo hargeysa ku lahaan jirtay bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii kooxaha fanka qaarkood markii waaberi lagu mideeyey ee tiyaatarkii qaranka la isugu keenayna wuxuu ka mid noqday hal-abuuradii goobtaa ka howlgalay ee hees iyo riwaayad curinba lagu qadarin jiray kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii dagaalkii sokeeye markuu xamar ka qarxayna wuxuu ku jiray dadkii halista ku galay kolba dhinac dadkii u qaxaayay ee dagaamadii dhalashadooda haybsanayay wuxuu habeenba meel ku hoydaba dowladnimadii uu awalba soo shinsaday markii baduugaha laga dhigay ee salka dhulka loogu dhuftay markuu qaranjabku ka meel waayey ee in la isu soo celiyaa ay lama suureeyaan ula ekaatay markaas buu dib ugu laabtay galbeed iyo bankii jigjiga ee uu ku indhadilaacsaday soddomeeyo sano ka horna uu ka soo daraabay ma meelna ha ku nagaan baa soomaalida lagu xukumay yeelkeede heesta uu tukaala tiriyey ee caanka noqotay haddana la gabay xayiray waa tii ducaysana ku magacownayd ee xasan aadan uu mar dambe ku luuqeeyey curiskeedu wuxuu ku beegan yahay horraantii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetanadii qarnigii hore markaasoo dhallinyaraduba ha u badnaatee rag iyo dumarba soomaali doorihii ay dibadaha u yaacaysay ee ay u qaybsantay qayb baasabooro iyo wixii ay ku dhoofi lahayd ku howlan iyo safaaradihii xamar ka furaa qaar aroor warba ku kalaha oo dalku gallo aan loo oggolayn isdahooda u tuban dhallinyaradii dugsiyada sare ka baxday oo marmarsiinyo ka dhiganaysa waxbarashadooda heer jaamacadeed inay doonayaan yurub iyo ameerika inay ku soo qaataan ayaa abbayaal badan wareeriyey kuna dirqiyey inay u helaan lacag ay ku dhoofaan iyo tu ay jiscintaan xalaal iyo xaaraan si ay ugu helaanba dhaqaale ahaan aabbayaashii sidaas awoodi karay ama xubnihii sarsare ee dowladda xidhiirka dhowla lahaa ayaa rabiddii inamadooda u nuglaadayoo inta beese adag jeebabka uga buuxiyey xarumaha waaweyn ee dunida u kala diray sida la malayn karo taasi waxay murugo ku abuurtay aabbayaashii saboolka ahaa amaba irdaha xafiisyada waaweyni aysan u furayn aabbayaashii dhalay wiilasha iyo gabdhaha dalka ku haray ee mid mid u garanayay saaxiibadoodii dhoofay ee ay dugsiyada wada dhigan jireen dhabtii ma xanuun yara ilmahaaga oo qayrkaa wax uu ilmihiisa u helay aad adigu u heli weyday aabbayaashii saboolka ahaa ee arrintaasu ay taabanaysay tukaale ayaa ka mid ahaa hase ka mid ahaadee murugada kuwii lamidka ahaa la soo gudboonaatay isagu maantaa waa ka badbaada dugsiga sare wiil dhammeeyey oo qaarka dibadaha loo dhoofinayo ay isku ayni ahaayeen wuu u joogay sida muuqatase wuxuu ahaa tabar iyo taagba wixii uu aabbihii lahaa wiil garanayay iimaankana ku qabay haba yaraadeene wax alla wixii uu dhulkiisa ka heli karayay intuu aabbihii ku dayday ayuu ku biiray ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed dhallinyaro loo tababarayay oo qorshuhu ahaa saraakiil xidiglayaala inay noqdaan sidaasna ay naftooda iyo ummaddoodaba ugu adeegaan wax doorashadii wiilka intuu ku farxay ayuu tukaale isula ekaaday nin aabbayaasha kale wax dheer wuxuu u boogay isaga oo aan lagu diriqinin cidina aysan ku hambooriyin ka qaybgalka daafaca dhulka hooyo barbaarka guddoonsaday in isaga laga soo gooyey oo uu inankiisa yahay dabadeedna ileen waa hal abuure waxay dhacdadaasi ugu muuqatay dhacdo isaga oo kale inuu ka aamusaa ay gaf weyn noqon karto markaas buu goostay inuu hadlo inuu heeso inuu wiilka u hambaliyeeyo oo siduu yeelay ku ammaano isaga iyo inamada kale ee la-saaga ahna uu la dardaarmo oo cashar daljacaylka ku saabsan uu qaybsiiyo heesta qaybteeda hore wuxuu tukaale inankiisa ugu dul maray taariikh kooban oo labadooda ku saabsan markii uu dhashay danley faramaran inuu ahaa dabadeed inuu askari qortay oo muddo aad u dheer uu dablo dhaafi kari waayey sidaasna uu ku soo koriyey raggii la midka ahaa haddii ay hanti meel walba ka buuxsadeen daala dhaadheerna yeesheen isagu korinta inankiisa ayuunbuu ku yoto-ay oo isaga barbaarintiisa iyo ninka dhigiddiisa ayuu geed walba u koray eebbe mahadyaha ka gaadhee dadaalkiisii wuu midha dhalayoo waa kaa inta wax bartay goor aan fogayn sarkaal garbuhu u cas yihiin noqon doona duco aada oo kal iyo laabba ka soo go'day ayuu dusha kaga shubay duco uu ku mutaystay kadib waxbarashadiisii dugsiga sare markuu dhammaystay inaanu dibadaha iyo u dhoofkooda u hanqaltaagin isagana ku dhibine uu doortay ciidamada intuu qorto inuu daafaca dalka hooyo uu nafta u biimeeyo wuxuu yidhi ducaysana wiilkayow anoo danyar baan ku dhalay dabeed waxaan galay askari anoon weligay dallicin iyo dablaan kugu soo korsho oo qayrkay wuxuu duunyo yeeshay asaagay daara jeexday adaan kugu daalay aabbe dartaa halgankaan u maray rabbigay iiguma daraanne dur baan guushii hayaa markaa dugsi sare dhammaysay adoon dibaddu u hiloobin inaad daljir daafac noqoto haddaad doorato oo jeclaatay ducaan kuu hibeeyey aabbe markii uu sidaa ugu hambaliyeeyey ee uu ugu duceeyey ayaa waxaa la habboonaatay waane iyo talooyinna inuu wiilka u jeediyo marba waddada cagaagga badan ee nolosha hadduu cagta saaray kol dhowna da' iyo dabeecad ahaanba dad kala duwan ay shaqadu isu geyn doonto aabba tukaala ma uu iloobin isaga qudhiisu inuu askari ahaan jiray inankiisuna uu noqon doono sarkaar askar badan taliya u ahaan doona wuxuu xusuustaa askari markii la yahay in dhab la isugu fiirsado oo la isxanto hubaadna wuxuu u ogyahay inta loo fiirsado ama inta la xanto magacyadana loo bixiyo saraakiisha da'da yaryar ee shaqada ku cusubi inay ugu badan yihiin kolka hadday sidaa tahay dabeecadaha qaarkoodna ha uga digo qaar kale oo fiicanna ha ku waaniyo kibirku waa astaan doqonnimo eh ha uga digo hana iska ilaaliyo darajo ahaan inta ka hoosaysa inuu iska weynaysiiyo sidoo kale ha uga digo hana iska jiro inuu noqdo sarkaal indhaxiran oo mar ay tarafara ka haaday waxa hareerihiisa ka socda ku baraaruga sarkaal damman oo dushiisa laga sheekaysto wuxuu ku waaniyey inuu ku tilmaanaado sarkaal dulqaad badan sarkaal askarta uu taliyaha u yahay dhegaysta tixgelinna u haya sarkaal sharciga dhowra oo kuwa ka sarreeya amarkooda halhaleen ku fuliya sarkaal diyaar u ah dalkiisa inuu u dhinto oo danta guud waxaan ahayn aan wakhti badani kaga lumin markaas buu yidhi adduunkan intaad dul joogto daraja yaryaraysi ma lehe hadduu rabbi kuugu deeqo ha noqon doqon kibir ku faana damaniyaan lagugu xaman dulqaad weligaa lahow dadkaad xukuntana tixgeli sharciga daacad u ahow haddiidina amarka raac dalkaaga nafta u hibee waxaan danta guud ahayn ducaysana kuuguma ogi murtidu duugoobi maysee adiga inta kula da'daahan dardaaran idinka dhigaya toban iyo dhowr sano haddii ay tirsanayd kadib ayaa heestaa la gabay xayiray isla halkii lagu curiyey oo xamar ahayd baana lagu gabay xayiray maantase labada isuma kiin raacin karee waa ina toddobaadka dambe iyo adinkoo heestii tukaale weli xusuusan iyo hadduu eebba idmo aniga oo tii lagu gabay xayiray idiin wada